iyadoo ay waayadan soo badanayeen dilal lagu eedeeyey booliska maraykanka ee caddaankaha inay u geysanayeen qowmiyadaha dadka madowga ee maraykanka ayaa haddana waxaa soo badanaya dhalinyarada soomaalida maraykanka ee ku biirayso ciidamada booliska ee amniga gudaha maalikow cismaan xamaadi waxa uu ku nool yahay gobolka ohaayo oo ah deegaan ay soomaalidu ku badan tahay waxa uu sheegay inay wax weyn uga dhigan tahay soomaalida iyo isaguba xilkiisa boolisnimo sahre cabdi axmed oo la xiriirtay ayaa warbixin gaara ku eegeysa nolosha maalikow cismaan xamaadi iyo sida ay u beddeshay shaqada uu hayo maalikow xamaadi xuseen makoma waxa uu ku dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe wuxuuse ku soo barbaaray magaalada kismaayo waxaase dalanbaabiga qoysaska soomaaliyeed awgeed uu ka mid noqday kumanaanka carruurta ah ee loola cararay xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka dariska ah ee kenya kadib burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya halkaasi oo waxbarashada aasaasiga uu ku soo qaatay laakiinse sanadkii labadii kun iyo toddobadii waxa uu imaaday dalkan maraykanka maalikow waxaana isbeddel uu ku yimid noloshiisii wuxuuna go'aan ku qaatay inuu ka mid noqdo saraakiisha booliiska ee dalka maraykanka isagoo markaasi dhammeeyey waxbarashadii heerka kollejka ee halkan uu ka bilaabay khadka telefoonka ee gobolka ohio ayuuna iiga warramay xaalkiisa sida uu ku bilowday maalikow markii uu maraykanka yimid jilib baa liigu dhalay kismaano waan kusoo koray kadibkeedana iyo maaragtay dagaalka dhacay soomaaliya waan kasoo kaxnay waxaan aadnay tanzania tanzania markii aan kasoo laaban haddan kenya cabaar joogay oo waxaan kusii bartay two thousand sevenka kenya laigu soo waday oo maraykanka laii keenay markii ko waxaan kasoo degay milwaukee wisconsin wisconsina waxaan joogay two thousand seven ilaa ten aan u malaynaa mise maxaa ladhaha nainka gabgabadeeda and then waxaa kale oo markaas kadib aan cleveland ohio usoo guuray gobolka ohio oo uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada booliiska ee dalka maraykanka maalinkow xamaadi waa gobolka labaad ee jaaliyada soomaalida ah ay ku badan yihiin inkastoo ehelkiisa dhowr qof oo ka mida ay ahaayeen askartii hore ee ciidamadii milatariga dowladii dhexe soomaaliya wixii ka horreeyay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ka hor intaysa dowladdaasi burburin haddana waxa uu ii sheegay in hamigiisa dhinaca kale uu ahaa inuu ka mid noqdo ciidamada booliiska ee dalkan maraykanka taasoo ahayd riyo isaga u gaar ahayd badanaa wixii igu riixeeyay oo inaan askari noqdo waxay ahayd horta qaasi ahaan cleveland waayo cleveland markii oo ani aan imaaday qof oo askari oo soomaali ah kuma jirin badanaa dadkana wax kale unbay aaminsanaayeen askarida inay tahay oo cleveland mise maga maxalda wadanka maraykanka dhan marka badanaa waxaanu u galay in oo maaragtay dadkayga oo inaan maaragtay ayagana tuso inay noqon karaan wixii ayaga rawaan iyo qof walbo maxaa la dhaha wixii oo damac ka galo inuu samayn karo maxaa la dhahaa boogey horta cusmaan baa layiri la dhihi jiray wuxuu ahaa military soomaaliya waagaas ani hataa waan yaraa maxaa la dhahaa midkoo kale oo adeerkay dhalay saalax mukuma dhahayaan asagana militi ahaan jiray asagana mukuma radio nin dhahayaan haddaba in uu qof ka mid noqdo ciidanka booliiska ee maraykanka weliba isaga oo kasoo jeeda waddan ka baxsan dalkan maraykanka soomaali ah haddana muslim ah waa dhacdo dhowr qof oo soomaaliya ay horay uga mid noqdeen ciidamada booliiska ee gobolka minnesora haddana waxaa isweydiin mudan inay jiraan shuruudo si gaar ah dadka loogu xusho marka ay ku biirayaan ciidamada maraykanka gaar ahaana kuwa nabadgelyada ee booliiska gudaha any qualification oo cleveland police oo laga rabay aa laigu qaatay wax oo maaragta hadda oo special ahaan macnaha ninkan soomaali waaye mise ninkan afrikaan waaye laigu qaatay ma jiraan waxaa ha imtixaan baa jiraan imtixaamin baa jiraan gala oo lagaa rabay inaad gasho oo ku baastid kuwaas baan galay maayna wax oo special ahaan soomaali ahaan laii qaatay ma ahan magar dadka soomaalida ah ee ku dhaqan maraykanka laftoodu maxay uga dhigan tahay isdhexgalka bulshada ay ku sameynayaan mar kale maalikow xamaadi wuxuu iigu jawaabay wada meel weyn ba bay iga saaran tahay soomaali ahaan maxaa la dhahaa taasaytana maxaa la dhahaa waxaan tusaynaa in oo nahay dad oo maaragtay oo dhib badneen oo sharcigana rawaan inay bartaan maaragtay dad oo xun inaan aheenin oo maaragtay sharciga maraykankana inay ka qayb qaataan oo maraykanka macal communitigaga communitiga inay caawiyaan keli soomaali ma ahan macnaa soomaali markii uu askari noqdo ma ahan soomaali keli askari ma ahan wuxuu u yahay maxaa ladhaha wadanka dhan qof walbo oo maaragtay waddanku joogo oo caawinaad u baahan soomaali mise qofka oo wadanka ku dhashtay iyo wixii qofku u baahan inay ku caawiyaan marka somali police it means a lot to me in oo maaragtay soomaalida maaragtay weliba qofkii rabo inuu noqdo booliis ohaayo ahaan intaas hadda cleveland aan joogo waxaan rabay inaan ila soo xiriiraan oo maaragtay anigana waan sheegi lahaa sidii oo booliis lagu noqdo iyo wixii booliiska qabato iyo maaragtay muhiimadda oo sharciyaasha maraykanka oo la barto muhiimadeeda jibriil maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university ee gobolkaasi ohio ee ah halka uu sarkaalka booliiska ka noqday maalikow xamaadi horta ohio ma lahayn booliiska dad badan oo qortay sababo jiroo badan awgeed dadka soomaaliyeed waxay soo mareen meelo dhib badan sida kenya oo kale oo musuq maasuq badan iyo howlo badan ay ka jiraan booliisku ay yihiin dad dadka ceyrsado oo laga cabsado marka dadku waxay u haystaan inay sidii oo kale yihiin booliiskan oo ay raadsanayaan oo ay dhibaateynayaan laakiin waxa dhabtaa waxa weeye booliiska dadku haddaanay kamid noqonin dhibaatadoodana kama badbaadayaan mana fahmayaan marka runtii wax weyn bay uga dhigan tahay waxyaabo badan oo caqabada aha jiray hadda tusaale ahaan magaaladan colombo waxaa jirtay gabar isku dayday inay qorto booliiska oo soomaali ah oo loo diiday maadaama ay xijaab xirnayd in ay qorato waxaa keenaysa arrintaas aqoon la-aan booliisku ay u qabaan diinta islaamka iyo dadkii muslimka ahaa iyo shaki ay qabaan marka in dadkii ay galaan booliiskii waxay keenaysaa in qofkaas soomaaliga ahi uu wax badan ka geysto isfahamka dadka soomaalida ah iyo hay-ada hay-adaha booliiska iyo laamaha booliiska dhalinyarada yaryar ee soomaalida ah ee ku biiraya ciidamada booliiska ee dalkan maraykanka ee qaarkood halkan ku dhashay ama ku barbaaray waxay imaanaysaa iyadoo dhinaca kale ay jiraan caqabado cunsurinimo oo booliiska qoomiyadda caddaanka ee dalkan maraykanka waayadan lasoo warinayo inay kula kacayaan dad ka soo jeeda qoomiyadaha madowga ee dalkan maraykanka taas oo keentay dhimashada dad aada u fara badan islamarkaasina kicisay xasaasiyad fara badan dibadbaxyo iyo dadka caroodayna ay ku soo badanayeen gobolada dalkan maraykanka aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan ku eegeysay dhalinyarada soomaaliyeed oo ku biiraya booliiska maraykanka